bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعd qala الإmam أbu cabdالرaحman raximah اllah taعalى bab اlwuduءi maraة marة weysaqaadkii xukunka kusoo arooray ama xadiidka kusoo arooray caddayntiisiibu u baab yahay maratan maratan la weyse qaato hal hal mar wa bilisnaadi qaala akhbaranaa moxamed bnu lmuhanaa wahuwa abu muusa azamin qaala xadahanaa yaxya wahuwa bnu saciidin alqaطaan can sufyaana wahuwa thawriyu qaala xadahanaa zayd bnu aslam wahuwa almadaniyu mowla cumar radia allahu canhu can caطaaءi bni yasaarin can ibni cabaasin qaala alaa ukhbirukum miyaanan idiin warramaynin biwuduu'i rasuuli llahi sal ly slam nabiga weyse qaadashadiisa fatawada'a waa weyse qaatay maratan maratan hal hal mar ayuu markaa weysaystay oo uu weyse qaatay ayb marka mar in la weysaysan karo weysada hal hal mar laga dhigi karo tarjamadii xadiidka mudaabaqadooduna waa iska daahir qaala baabu lwuduu'i halaatan halaata weyseqaadkii xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay halaatan halaatan saddex saddex jeer la weysaysto wa bihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa bnu lmubaarak qaala xadathana alawsaaciyu wahuwa cabduraxmaan bnu camrin imaamu ahli shaam qaala xadathani lmualib bni cabdillaahi bni xantab ninkan marka waa saduuqun kahiiru tadliisi walirsaal irsaalkiisana waxaa ka mid aba riwaayadan lafteeda oo cabdullaahi bni cumar waxba kama uunan maqlin bal imaamu lbukhaari wuxuu yidhi laa acrifu lilmuطalibi bni xantab an ahdi an aadin min can axadi min aلصaxaabati samaacan ma aanan ma u oogi buu yihi almualib bnu xanab almualib bnu cabdillahi bni xanab saxaabo inuu ka maqlay uma ogi buu yihi ilaa qowlahu ma ahane xadathanii man shahida khudbata الnabiy sal ly slam hadalkiisaas ma ahane jaamicu taxsiilka alxaafid alcalaa-i sidaasuu sheegay abu xaatim isagana wuxuu yidhi caamatu axaadiidihi maraasiil axaadiistiisa badankeed waa maraasiil ayb marka meeshaa marka inqiaac baa ku jira oo almualib bn cabdillahi bn xanab lam yasmac min ibni cumara walaa min ibni cabbaas jaabirna kama maqlin isagana waa la caddeeyey sidoo kale ana cabdallaahi bna cumara annadana iyo canta iyo annada iyo waa isku mid taxtamilu linqiaaca walitisaal labadaba ana cabdallaahi bna cumara tawada'a talaatan talaatan ayuu weyse qaatay saddex saddex jeer yusnidu dalika ila nabiy sal ly slam arrintaana marka nebiga ayuu u tiirinayey meeshaa marka tawada'a halaatan halaatan saddex saddex buu weyse qaatay madaxa ma ku jiraa mase litaqliib ayaa loo yidhi halaatan halaatanta yacni xubnaha badankood ayuu saddex saddex ka weyse qaa ayuu dhaqay laakiin madaxu isagu hal marow dhaqay miyaa oo taqliib darteed miyaa loo yidhi saddexda mase tawada'a halaatan halaatanta waa meel kasta macal madaxa uu ku jiro saniicu limaami shaafici raximahu llah sidaasuu tusayaa oo isaga wuxuu leeyahay waxa dhan waa saddex saddex tawada'a rasuulu llahi sal ly slam talaatan talaatan isaga taqliib kuma xambaarayo waana camimaya imaamu shaafici laakiin axaadiidta ficilka nebiga ka warramaysa ee kuwa cuhmaan iyo ile sifada nebiga u weyse qaadan jiray xadiidka cuhmaan iyo xadiidka cabdullaahi bnu zayd bni caasim saaxib alwudu iyo cali bni abi aalib xadiidkiisa oo aada u keeni doono oo gadaal noogaga imaan doono saddexdaa xadiid baa ugu badan waxaa sifada nebiga u weyse qaatay ka hadlayo axaadiidta cuhmaan badankeed duruqda saxiixa ah hal uun madaxa inuu masaxay baa kusoo aroortay tiro kuma soo aroorin kan calina isaga wuxuuba leeyahay wamasaxa bira'sihi maratan waaxidatan ama waaxidatan saasoo kale u dhahaya imaam abu daawuudna waa ka yidhi axaadiidu cuhmaan asixaax kulluhaa tadullu calaa ana almasxa maratan waaxida sidaasuu ya calaa ana masxa ra'si maratan waaxida inay tahay bay tusaysaa ayaa abu daawuud uu yidhi ibnulmundirna sidoo kale wuxuu yidhi axaadiidtaas sidaa bay tilmaamaysaa uu yidhi nab- nabiga uu leeyahay tawada'a halaaan halaaan axaadiidta uu dhahayo waa mujmal waxaa caddaynaya riwaayaadka saxiixa ah ee masaxa inuu hal mar ahay tilmaamayso yacnii kuwan tawada'a halaaan halaaan waa mujmal waxaa bayaaninaya kuwa kale oo madaxa in hal mar uu yahay isaga ee wejiga iyo gacmaha iyo lugaha inay labalaba yihiin laakiin madaxu maadaama uu masax yahay isaga khafiif maadaama masaxaaduna kha- khafiif ay tahay tiradiina waa laga fududeeyey marka aduu macnahaasna alimaam ibnulmundir ayaa ishaaray oo sidaana tilmaamay qaala sifatu lwuduu'i hada maxaluhu weyseqaadka sifadiisa caddaynteeda maxalkeedii weeyaan meeshaan marka gaslu lkafayni labada calaacalood dhaqitaankooda wuxuu ku yimid wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu ibraahim albasriyu wahuwa moxamed bnu ibraahim albasriyu alsdiyu abu jacfar almu'adin saduuqun rawaa lahu abu daawuuda wاtirmidiyu wاnasaa-iyu can bishri bni اlmufadal wahuwa araqaashiy axad اlxufaad can ibni cawnin wahuwa cabdullahi bni cawn bni artabaan can caamirin الshacbiyi وcاmr بن شhراxيل الشhعبي عن cروة بن المغيرة عن المغيرة riwaayadan marka waa sidaa cروة بن المغيرة عن المغيرة وعن محمد بن سيrين wuxuu ku cadfan yahay محمد بن سيrين cاmr الشhعبي oo cabdاللahi بن cwn ayaa laba sheekh xadiidkan ka maqlay u leh sheekha koowaad waa cاmir الشhعبي ka labaadna waa محمد بن سيrين عن رجل waa ibhaami uu marka geliyey moxamed ibnu siriin xataa raddahu ila lmugiira ilaa uu markaa mugiira u celiyey yani sanadka qaala bnu cawnin ibnu cawn wuxuu yihi walaa axfadu ma xifdisni xadiida daa kan xadiidkiisa min xadiidi daa kan xadiidkiisa kama xifdisni yanii xadiida daa min xadiidi daa muxuu ka wadaa xadiid ash xadiidi shacbi caamir iyo xadiidka ibnu siriin midkood midka kale kama xifdisni ila laba xadiis waaye ana almugiirata qaala wuxuu yihi kunaa maca rasuuli llahi sal ly slam nabiga maciisaan ahayn fii safarin safar dhexdiisa fa faqaraca dahrii dhabarkayga ayuu ku garaacay bicasan ul kaanat macahu isaga markaa maciisa ahayd oo markaa yacnii watay yacnii xoogaa dhabarkiiba uga dhuftay hadda ul ciqaab iyo ma aha waa kusoo jeedinayey wa ayb laysa almuraadu adarba shadiid ma aha bal wadaca alcasaa liliclaami iisoo jeeso kale usha xoogaa dhag dhag dhag ku siiyey ee hadda waa garaacay ma laga wado faqaraca dahrii dhabarkayga ayuu ku gargaraacay alcasaa bicasan ul kaanat macahu isaga maciisa ahayd facadala waa leexday nebiga dariiqii buu ka leexday wacadaltu macahu waan la leexday xataa ataa ilaa uu yimid kada wakada min alardi ilaa uu socday intaa iyo intaa oo dhulka ka mida baaruu socday ilaa intaa intaa oo dhulkii ka mida qaala wuxuu yidhi fadahaba waa tegay xataa tawaaraa ilaa uu qarsoonaa qarsoomay canii xaggayga uu ka qarsoomay uma jaa-a waa yimid faqaala wuxuu yidhi amacaka maa-un biyo ma yihiin macaaga oo biyo mawa ma wadaa markaasuu muqiira yidhi wamacii satiixatun waxaa macayga ahayd oo aan watay satiixatun sibraar yacnii maan ka boodeyna facadala wacadaltu macahu xataa ataa kada wakada min alardi qaala wuxuu yidhi fadahaba waa tegay xataa tawaaraa canii faqaraca dahrii bicasan kaanat macahu facadala wacadaltu macahu xataa ataa kada wakada min alardi ma ii taalayb meeshaas ma ii taal wuxuu leeyahay kan ziida qablahu faanaakha uma indalaqa nusqaana loo nisbeeyey ayb warkaas uu ku yaallaa laakiin nusaqa badankood ma leh qaala wuxuu yidhi fadahaba waa tegay xataa tawaaraa canii ilaa uu iga qarsoonaaday uma jaa-a waa yimid faqaala wuxuu yidhi amacaka maa-un biyo macaaga mayo ma wadataa wamacii satiixatun macaygana waxaa ah satiixatun sibraar satiixadu marka waa maqaar laysku qabqabtay oo markaa weel biyo lagu shuboo kale laga dhigtay li ani ii sugnaaday faatay faat faataytuhu bihaa waan ula imid faafraqtu calayhi waan ugu shubay korkiisa faqasala yadayhi labadiisii gacmood buu dhaqay intaan waa meesha maxalushaahidka marka faqasala yadayhi labadiisii gacmood buu dhaqay wa wajhahu iyo wejigiisa riwaayaadka laakiin saxiixeynka kuma jiro inuu gacmaha dhaqday oo fatawada-a unbay leedahay wadahaba wuxuu doonay liyaqsila inuu dhaqo diraacayhi labadiisa dhudhun yacnii gacmihii wa calayhi jubbatun jubbad ayaa korkiisa ayadoo uu watay shaamiyatun loo nisbeeyey dayiqatu lkummayni kum kumkeedu oo ciriiri yahay yacnii halkan ciriiri ka ah ayuu watay meeshaa marka waxaa laga qaadanaya dharka ay gaalada sameeyaan waa la wada karaa oo dharkan marka yacnii gaaladaa samayso ma la qaada karo macnaheedu sax ma aha ee wixii iyaga ay khaas la yihiin ama sifo kale u qaldan ama iyagu ayba gaar la yihiin oo markaa tashabuh iyo waxaa looga cabsadaa laga dheeraanaya laakiin bimujarad ayagaa warshada lahoo shaatigan soo sameeyo ama yacnii maradan sameeyo iyo ma looga tegayo sidaas iyadana ayib waxaa kaloo laga qaadanayaa dharka ciriiriga in la qaadan karaa haddii ay duruuf iyo dan markaas ay keento markaana nebiga sala allahu alayh waali wasalam safar uu ku jiraa dagaal iyo jihaadkii ghaswadii tabuuk buuna kasoo noqonayey nebiga sala allahu calayhi wasalam marka de orodka iyo dhaqdhaqaaqa faraha badan iyo safar iyo howshiisna dharka noocaas oo kalea u fudud oo dhararkan kale waa looga fudud yahay waana sida ibnu xajar fatxulbaariga uu ku sheegay ayb fa akhraja yadahu gacantiisii buu bixiyey min taxti aljubbati jubbadda hoosteeda uu gacanta kasoo bixiyey yacni macnaha waxay tahay inuu laala yacni kumkii maadaama uu halkan ciriiri ay ka tahay waa laabi waayo intuu saa u qaado waa ka markaa gacantii waa usoo bixi weysay marka hoos buu ka siibay gacantii buu soo bixiyey marka ayb anaa marka ku jiraa meesha saas faqasala wajhahu wejigiisii buu dhaqay wadiraacayhi wadakara min naasiyatihi shay-an foodda ayuu wax ka sheegay inuu dhaqay wa cimaamatahu imaama iyo cimaamadiisana waa ku dhammaystiray shay-an wuxuu ka sheegay qaala bnu cawn laa axfadu kamaa uriidu sidaan rabo uma xifdisni buu yihi xadiidkan marka asalkii inuu hayaa laga yaabaa laakiin datasi sida uu isagu yacnii aada ugu kalsoon yahay boqol kiiba boqol uma hayo uma xifdisn uma masaxa calaa khufayhi dabadeed wuxuu masaxay labadiisa qof uma qaala wuxuu yidhi xaajataka yacni iqdi xaajataka xaajadaada gudo orodoo adiga soo xaajo gudo adna kaadi iyo waxday ku hayaan qultu waxaan idhi yaa rasuula allah laysat lii xaajatun xaajo melihi waxba ima hayaan faji'naa waan nimid waqad ama annaasa iyadoo dadku ay u imaam noq oo u imaam noqday cabduraxmaan ibnu cawf waa soo gaarnay dadkii oo cabdiraxmaan salaada uu tujinayay meeshaa marka waxaa laga qaadanaya haddii dee imaamkii caadiga ahaa ee dadka marka raatibka u ahaa hadduu soo daaho waqtigii la tukan jiray ina la arko fadiilada awalul waqti ah laga tegi maayo oo looga tegi maayo imaamkaa maqan ma looga tegaye fadiilada awalul waqtiga waa lala imaanayaa imaamku hadduu maqan yahay qof kale yaa gelaya markaas ayib leanna maxaa yeelay de nebigoo cid ka fadli badan aynan jirin ayay haddana saxaabadii salaaddii sii galeen marka uu soo daahay ayb waqad sallaa bihim rakcatan iyagoo ragca uu tujiyey min salaati subxi uu ka tujiyey cabdiraxmaan fadahabtu waxaan doonay liuudinahu inaan ogeysiiyo ede nebiga inuu soo galay fanahaanii waa iga reebay fasallaynaa waan tukanay maa adraknaa wixii aan soo haleelnay wa qadaynaa waan soo qadaynay maa subiqnaa wixii nagala hormaray wixiina lagala hormarayna gadaalan ka keennay meeshaana marka waxay yidhaahdaan abubakar qisadiisa nebiga waa tii uu gadaal usoo abubakar waatuu gadaal usoo baxay nebigu salaada uu galay tanna nebigu waa diiday oo iska daa buu yidhi culimada qaar baa marka waxay ku kala saaraan ragca ayaa middan tagtay abubakar laakiin wax ragcaa ma tegin imaamka in la bedelo salaada nadmigeeda ma'muumiinta iyo imaamka taqdiim iyo ta'khiir ma kala gelayo dadka laakiin middan haddii la yidhaha nebigu ha galo waxay noqonaya inay kala haraan hadhow ile nebigu waa ka dambeeya iyagoo hal ragcay galeen ay ka baxeen ibnu rajab ayaan filayaa isagoo inuu marka saa u kala qaado qisadan cabdiraxmaan nebigu iska daa buu yidhi middii abuubakarna nebiga sal ll ly slam wuu galay macalushaahidka hadda xadiidkan dheer oo u keenay waxay tahay faqasala yadayhidaas labadii gacmood ayuu dhaqay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kam imisaa yuqsalaani la dhaqayaa labada gacmood meeqa jeer baa la dhaqayaa wa bihi qaala akhbaranaa xumayd bnu mascadata can sufyaana wa huwa bnu xabiibin wa sufyaanu bnu xabiib albasriyu lbazaaz hiqatu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad waasxaabu sunan اlarbaca can shucbata can الnucman bni salim annucman bnu salim aلطaa'ifiyu weeyaan hiqat rawaa lahu muslimu wاlarbaca can ibni ws bni abi wsin ibni ws ibni abi ws ayaa leeyihi yuu ka warinayaa marka can jaddihi awowgiisuu ka warinayaa meeshan marka xoogaa warkeedu aadu u badan yahay tuxfat lashraafka alimaamu اlmizi wuxuu leeyahay can ibni bni awsin saasuu leeyay can ibni bni awsin ibni ibni awsin ayb marka kana anaga can ibni awsin ayaa noo taallay isaga wuxuu leey ibni ibni awsin marka waa cabdiraxmaan ibni aws ibni aws waayo marka ayb saas u wadaa marka mizi marka wuxuu sameeyaa kitaabka marka uu mizi marka wuxuu sameeyaa kitaabka marka uu riwaayaadka bukhaariga ama muslimka abu daawuudka iyo marku keeno wixii marka tanbiih iyo mudan ama ziyaadaad xaraf wuxuu qoraa zaay zaay marka uu qoro macnaheedu waa ziyaado waay zaaydiibuu qoray markaa kadib buu wuxuu yidhi markuu xadiidkan darafkiisa sheegayey ayaa wuxuu yidhi rawaahu moxamed bnu yuusuf alkudaymiy wuxuu rabaa riwaayo kale oo aan kutub sita ku jirin inuu ku soxo meeshaan markaabuu wuxuu yidhi rawaahu moxamed bnu yuusuf alkudaymiyu can abi caamirin alcaqadiy can shucbata can الnucman bni saalimi qaala samictu rajula yuqaalu lahu cabduraxmaan ayaan ka maqlay buu yidhi ayb jadduhu ws awowgii marka ows baa la yidhaahdaa can abiihi can jaddihi marka waa isleedaha marka ibnu haddii la yidhaha can ibni ibni awsin awowgu waa aws dabcan ayb ibnigii hore unbuu sheegay hadda cabdiraxmaan riwaayadan ay ku sheegtee marka laakiin isaga wuxuu yidhi wuxuu kusoo daray laakiin can abiihi yuqaalu lahu cabduraxmaan jadduhu aws ayaa la yidhaha iyuu ka warinayaa cabdiraxmaanka can abiihi can jaddihi can abiihi marka kuma jirta meesha markaasuu yidhi walam yutaabac calaa qowlihi can abiihi laguma mutaabacaynin hadalkaas marka wuxuu leeyahay shucba marka waxaa maxfuud ka ah agtiisa can innucmaan sidan marka an ibni can ibni bni awsin ayb saasoo kaleu marka ku waday laakiin ibnu xajar annukatu diraafka wuxuu ku sheegay can abiihi can jaddihi inay jirta xataa ayuu sheegoo tuxfaha lafteeda inay ku dhacday can shucbata can الnucmaan can ibni camrin ibni aws can abiihi can jaddihi marka siyaalkaas kala duduwanba waa ku wada timid marka can jaddihi qaala ra-aytu rasuula اllahi sal ly slam nabigaan arkay buu yidhi istawkafa halaaan isagoo marka biyo iska hooriyey saddex jeer ayb istawkafa marka macnaha biyihii gacmihiisay ka hooreen waay biyihii marka gacmihiisay ka hooreen saddex jeeray ka hooreen wuxuu ujeedaa marka saddex jeer bau dhaqay waayo gacmaha ayb ay istaqdara almaaa wasabahu calaa yadayhi wabaalaga xataa nazla almaau min yadayhi nihaayada ibnulahir saas uu leeyahay qaala baab marka maxalushaahidkan ada kam yuqsalaani saddex baa la dhaqayaa mar baabu lmadmadati walistinshaaqi luqluqashada iyo sandaarsiga waxay ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay wbihi qaala akhbarana suweyd bnu nasri qaala akhbarana cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can macmarin can الzuhriyi can caطaaءi bni yaziid allaythiy wa huwa hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can xumraana bni abana qaala ra-aytu cuhmaana bna cafaan ayaan maqlay tawada-a ayaan arkay dheh yani cuhmaan binu cafaan baan arkay tawada-a isagoo weyse qaatay faafraqa calaa yadayhi gacmihiisa wuxuu ku shubay gacmihiisa korkooda halaatan saddex jeer buu biyihii ku shubay faghaslahumaa waa dhaqay uma tamadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday uma hasla wajhahu wejigiisii buu dhaqay halaatan saddex jeer uma hasla yadahu lyumnaa gacantiisii midig buu dhaqay ila almirfaqi xusullaha lala qabo halaatan saddex jeer ilaa xusulka lala qabo uma alyusraa midla dalika uma masaxa bira'sihi buu masaxay uma hasla qadamahu lyumnaa ayuu dhaqay halaatan saddex jeer uma alyusraa bidixdii midla dalika uma qaala dabadeed wuxuu yihi ra-aytu rasuula allahi sal ly slam aan arkay tawada'a naxwa wuduu'ii isagoo weyse qaatay weyse qaadkayga oo kale mid lamida uma qaala wuxuu yihi man tawada'a naxwa wuduu'i haada qofkii weyse qaato weysadeydan oo kale uma sallaa ragcatayni tukado laa yuxadisu nafsahu fiihimaa nafsadiisa ounan ugu sheekaynaynin dhexdeeda bishayin shay gufira lahu maa taqadama min denbihi dembigiisa wixii hormaray waa loo dhaafaa marka damadmado iyo istinshaaq xadiidkan waa ku jiraan intaasu ka rabaa xadiidkan hadda waxaa laga qaadanayaa isaga madm luqluqashada istinshaaqu sunno inay yihiin sida looga qaadanayana waxay tahay waa ficilkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee rasuulka marka ficilkiisa mujaradka ah ficilka mujaradka ah yuxmalu cala anadbi siday culammadu u badan yihiin muxaqiqiinta nebigu maalan sal l ly slam ficilow sameeyey yacni ficilkaas waa sunno xukunkiisuna wuxuu noqonayaa su nadbi waajib ma laga dhigi karo wujuubku maxaa yeelay wuxuu u baahan yahay siiqou u baahan yahay oo siiqaduna marka waxay tahay ifcal sameey sidaa sidaas ama amar yacni ayuu u baahan yahay ee ficilkuna isagu siiqo male siiqada waxaa yeelan karaa waa qowlka iyo hadalka wa sidaa darteed marka sunnada nebiga ee ficliga ah waxay faa'iideyneysaa nadbi haddii aan khusuusiyo jirin baab khusuus haddaan la aadin iyo haddii aynan ficilkaa nebigu haddounan fasiraynin haddii ounan fasiraynin amar qowli ah masalan amar qowl ah baa hormaray ficilkiisuu ku fasiray ficilkaani marka wujuubaa laga qaadana oo maalan wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii tukada saad aragteen inaan u tukanayo isagii baa tukaday marka oo fasiray oo sameeyey ficil kasto wuxuu keenayaa ou sameeyo waajib inuu yahay qofkii markaa yidhaahdo waajib ma aha ficilkaani waa inuu qariina oo wujuubka uga saaray inuu la imaado markaas waxaa la mida khuduu canii manaasikakum ayuu yidhi acmaasha xajka iga qaata isagii baa sameeyey wax walbo uu sameeyaa waa waajib ilaa wixii qariina wujuubka uu ka bixiya ma ahne lianna ficilkaani ficil mujarad ah ma ahane waa ficlun yufasiru amran qowliyan ayuu fasira ayb meeshaas marka yacni madmadada hadda xadiidkan haddaan sidaa ku dabaqno maadaama ficil un la sheegay sunanimuu keenaa amar hadda uu fasiraya ma jirto kaas laakiin waxaa soo arooray sunna qowliya oo madmadada amar keenayso oo xadiidka abi daawuud oo ahaa idaa tawada'ta famadmid haddaad weyse qaadanaysid luqluqo famadmid marka waa siiqatu amrin middaasi marka amarka ku jiraa ka muxuu noqonaya amar xoog badan wa amarkuna wujuubow keenaa laakiin imaamu shaafici wuxuu uga sarfiyey oo wujuubka uga leexiyey uu yidhi maxaa yeelay ma arag buu yidhi wax imaam ah hor iyo dambaba ma aanan u arkin buu yidhi imaam qofkii ka tago luqluqashada weysadiisa waa baaba-day oo waa burtay dhahaya ma arkin buu yidhi marka ijmaacoodaas baa wuxuu leeyahay marka wuxuu tusayaa amarka meeshan ku jira inuu amru nadbin uu yahay saxaabaduna saasay ahaayeen wax saxaabadii uu yidhi waa waajib ilaa wa ilaa ma leh saas ka fahmay qariinadaas marka lowlaa aynan jiri lahayn wujuubkaana la qaadan lahaa ayb marka ibnulmundirna macno noocaas oo kale wuu tilmaamay dad badan marka waxaad arkee shaygan waa sunno nebiga ka sugnaatay iyo waa waajib baa si isaga daran wax kasta oo nebiga ka sugnaaday wuxuu u maleeyaa inay waajib keenayaan marka intan la fahmay inay waajib keenayaan inaynan keenaynin waa arrin marka ku xiran usuul iyo baabkiis iyo in la barto ayb afcaasha rasuulkana culimada inay mabxath adag inuu yahay waxaa ku tusayo afcaashii rasuulka sala ll ly slam waxay ka qoreen kutub gaaray ka alifeen oo usuulka ka mida waxaa ka mid ah dadka wax ka alifay abu shama almaqdisi kitaab almuxaqaq fi usuuli اlfiqhi min afcaali rasuuli sala اllahu alayhi wasalam ayuu qoraana madbuucu kitaabkiisa isagaa aada uga hadla marka meeshaas qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan buu yidhi biayi lyadayni labada gacmood tee ahoo yatamadmadu ou ku luqluqanayaa biyaha luqluqashada gacantee kusoo qaadaya wa bihi qaala akbaranaa axmed bnu moxamed bn اlmugiira wahuwa alasdiyu alximsiyu saduuqu rawaa lahu الnasaa-iyu faqad qala xadaanaa cثman huwa bnu saciidi wahuwa hiqat caabid huwa bnu saciid bni kahiir bni dinar alximsiy can shucaybi huwa bnu abi xamzata shucayb bn abi xamza ninka aada uga wariyo waxa waaye zuhri isagana waxaa aada uga wariyo alxakamu bnu naafic abulyamaan bukhaarigu aada ugu badan yahay can الزhriyi qala akbaranii caطaaء bnu yaziida can xumraana anahu ra'aa cuثmaana dacaa biwaduءin biyo uu ku weyse qaato u yeertay faafraqa calaa yadayhi gacmihiisa korkoodu ku shubay min inaa'ihi weelkiisa uga soo shubay faqasalahumaa waa dhaqay ثalaaثa maraatin saddex jeer buu dhaqay uma adkhala yamiinahu midigtiisii buu geliyey fi lwaduءi biyihii uu ku weyse qaadanayay fatamadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday uma uma gasla wajhahu wejigiisiibuu dhaqay alaaan saddex wayadayhi buu dhaqay ila lmirfaqayni alaaa maraatin saddex jeer uma masaxa bira'sihi buu masaxay uma gasla kula rijlin lug kastou dhaqay min rijlayhi ka mida alaaa maraatin uma qaala ra'aytu rasuula اllahi sal l slama twada'a wudu'ii hada weyse qaadkaygaanoo kale weyse qaatay uma qaala wuxuu yidhi man twada'a midla wudu'i hada uma qaama fasallaa rakcatayni laa yuxadisu fiihimaa nafsahu bishayin gufira lahu ma taqadama min denbihi meeshaas marka maxalu shaahidku wuxuu yahay uma adkhala yamiinahu fi lwadu'i fatamadmada midigtiibuu geliyey biyihii biyihii buu kusoo qaatay waa luqluqday gacanta midigaa lagu soo qaadanayaa marka biyaha qaala baabu iijaabi baabu iijaabi listinshaaqi sandaarsiga ama in sanka lagu jiido biyaha waajibinteeda wixii ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay qaar wuxuu qorayaa uu qorayaa qaar wuxuu dhigayaa siyaal kale oo markaa sidaa aan ahaynoo itikaad iyo saasoo kale u dhigaya qaarna itikaad alistinshaaq iijaad alistinshaaqna qaaro u dhigaya nusakhu laakiin waxay waxay qorayaan qaar badan oo ka mida iijaab waana sida sunanulkubraha ku sugan kitaabka kitaabka kan laga soo gaabiya sunanulkubraa wuxuu dhigayaa baabu iijaabi alistinshaaq qowlan waaxidan marka iijaabkaa sax ah wbihi qala akbarana mxamed bnu mansuur qala xadaanaa sufyaanu qala xadaanaa abuzinaad xa waakbarana alxuseyn bnu ciisa wahuwa alxuseyn bnu ciisa bni xumraan aلطaa'iyu saduuqu saaxibu xadiid can macnin wahuwa macnu bnu ciisa alqazaaz can maliki can abi الzinaad can اlacraj xadiidka abuzinaad isaga soo dhacaya can ilacraj wahuwa cabdiraxmaan bni hurmus can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal idaa tawada'a axadukum midkiin hadduu weyse qaadanayo falyajcal fii anfihi maa-an sankiisa biyaha yeelo falyajcal waa amar marka iijaabka iijaabka meeshaasu ka keenay marka tarjamaduna de man yaraa iijaabahu waay sida xooga badan jumhuurkuna u badan yihiin waajib ma ahan falyajcal ha yeelo fii anfihi sankiisa maa-an biyo biyo see sankaa u gelin kartaa inaad ku jiidid waa istinshaaqi macnihiisiina waa uma markaa dabadeed liyastantir ha firdhiyo sanka kasoo daadiyo biyihi qaala baabu lmubaalagati fi listinshaaqi sandaarsigii in lagu xeel dheeraado xukunka ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay wabihi qaala akbaranaa qutaybata bnu saciidi qaala xadaanaa yaxya bnu sulaymin wahuwa aطaa'ifiyu saduuqun sayi lxifdi xadiiثhu fi اlkutb الsiتة can ismaaciil bni kahiir wahuwa abu hashim almakiyu hiqat xa وأqbaranaa isxaaq bnu ibrahim wahuwa almacruufu bbni rahuya qaala akbaranaa wakiic can sufyaana wahuwa اthawriyu can abi hashim halkaasu isaga soo dhacaa sanadka xadiiثu qutayba iyo xadiiثu isxaaq meeshuu isaga soo dhacaya waa abi haashimka leanna abu haashim iyo ismaaciil isku mid leho markii hore muxuu yihi qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa yaxya bnu sulaym can ismaaciil ibn kahiir ismaaciilkaas waa abu haashim huwa huwa marka beyna ismaaciil wanasaa-i riwaayadan hore labaa udhexayso haddana mid kale u keena xaa buu yihi waakbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akbaranaa wakiicun can sufyaana can abi haashim oo ismaaciilki ah markaan meeqaa udhexayso saddexaa udhexayso sanadka hore waa caali midkan dambena waa naazil ayb can caasim bni laqiiطin wa huwa can abihi caasim bnu laqiiط alcuqayliyu hiqat can abiihi laqiit bnu sabira qaala qultu waxaan idhi yaa rasuula allah akhbirnii ii sheeg can ilwuduu'i weyse qaadka iiga waran qaala wuxuu yidhi asbiq ilwuduu'a weysada dhammaystir wabaaliq fi listinshaaqi sandaarsiga ku xeel dheeraw ilaa an takuuna saa'iman inaad tahay mid sooman ma ahan haddaad soomantahy ha ku xeel dheeraanin biyaha inay gudaha u galaan baa la iga yaabaya baabu lmri bilistinhaari firdhinta sanka biyaha laga soo firdhiyo is-amridda lays amray caddaynteediibuu u baab yahay amar marka la yidhaha ogow amarka maxaa soo gelayo yacnii nadbiga manduubkii iyo waajibkii labadaba amarka waa isla soo gelayaan qaasimka mushtaraga ah ee manduubka iyo ka dhexeeyo iyo iyo shayga manduubka iyo waajibka ka dhexeeyana waa aalab dalabulficli kanna inaad samaysaa lagu amray kanna inaad samey ficilaa lagaa raba ee makruuha iyo muxaramkana qaasimka mushtaraga ee ka dhexeeya waa alkafu watarku ayaa ka dhexeeya labadooda nahyigaana soo hoosgalo mabaaxista nahyiga marka laga hadlayo labadaa halkaasay gelayaan mubaaxuna wuxuu galaa xaggee gelayaa maya isaga waa istiwaau طarafeyn waayo mubaax ficil marka ficil iyo tarki labadaba yani tarki iyo iyo kafi yani waxaan ujeedaa altarku waliijaadu shayga in la keeno in laga tago yaa isku ayaasiman ayb marka baabulmri markuu leeyahay amarka haga u qaadanin keliya un inuu yahay waajib inuu ka wado wabihi qaala akbaranaa qutaybatu can malikin xa waakbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa cabduraxmaan wahuwa cabduraxmaan bnu mahdiy alimaam can malikin kii hore marka waa caali midkaanna waa naazil ayb malik baana sanadka iskaga soo dhacaya can ibni shihaabin can abi idriis alkhawlaaniy can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ly slama qaala man tawada'a qofkii weyse qaato qofka weyse qaadanaya falyastantir ha firdhiya biyihi waman istajmara qofkii istajoonayana falyuutir tira isdheer ha ka dhigo wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaadu can mansuuri can hilaal bni yisaaf can salamata bni qaysin ana rasuula اllahi sal l slama qaala ida tawadaa idaa tawada'ta haddaad weyse qaadanaysid fastantir biyaha sanka ka firdhi waida stajmarta fa awtir haddaad istajoonaysana tiro isdheer ka dhig qaala baabu lmri bilistinhaari cinda alistiiqaadi min annowm baabu lamri amarkii caddayntiisii buu u baab yahay lays amray bilistinhaari biyaha in sanka laga soo daadiyo laga firdhiyo cinda alistiiqaadi min annowm hurdada marka laga soo kacayo egteeda tii hore waxaa yidhi weysada hadda waa hurdada marka laga soo kaco wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu zumbuurin almakiyu markaa moxamed bnu zumbuur almakiy abu saalix magaca aabihi zumbuur waa naanaysa jacfar baa leeraa moxamed bnu jacfar waaye marka isaga saduuqun lahu awhaam imaamu dahabi kitaabkiisa almuqni fi ducafaa wuxuu ku yidhi wahaqahu bnu xibaana wاnnasaa'iyu wagayruhumaa nasaa-i ibnu xibaan iyo geyrkood baa towhiiqiyeen wadacafahu bnu khusayma ibnu khusaymana waa daciifiyey wa qaala abu axmed alxaakim abu axmed alxaakim xaakimkan mustadraga leh ma aha waa sheekhiisa alxaakim alkabiira la yidhaha isaga abu axmed alxaakimna wuxuu yihi laysa bilmatiin aad uma xoog badno yihi ninkan ibnu xudbaan isaga laftiisa fi hiqaat marka uu hiqaadka geliyey haddana wuxuu yihi rubamaa akhda'a marka rubamaa akhda'a ninka hiqada a lama dhihin yownan gefin lama dhihin marka waa isoo hiqaa waa iska gefi karaa saa darteed marka ibnu xajar taraajimtaas dhaan buu isu keenay markaasuu wuxuu yihi saduuqun lahu awhaam taasuu siiyey marka marka hadda wixii isaga uu la gooni noqdo ama waxa uu dad kale ku khilaafo awhaamtaa lagu tirinaa marka wixii laakiin ruwaadda kale waafa waafaqayo dhib ma laha waa asbaabaha marka qofku ardayga uunan uga maarmaynin kutubaha dahabi iyo ibnu xajar iyo sababtoo ah iyaga waxay khulaaseynayaan alfaadda culimadii hore adigii waxaa weeyaan haddaad ku dhex fakato waa ku wareereysaa oo kanna waa tawhiiqinaya kan waa daciifinaya kan waa waxuu leeyahay waa saa wax kuu jamciyo oo fahmaa u baahan tahay ayb qaala xadaana bnu abi xaazimin wahuwa cabdulcaziiz ibn abi xaazim abu xaazimkaasna waa salamatu bnu dinaar saduuq faqiih can yaziid bni cabdillaahi wahuwa yaziid bn cabdillahi bn اlhaad ana moxamed bna ibrahima xadatahu can ciisa bni طalxata whuwa taymiyu hiqat faadil rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can abi hurayrata can rasuuli اllahi sal l slama qaal ida stayqada axadukum min manaamihi midkiin hadduu kasoo tooso hurdadiisa fatawada'a uu weyse qaadanayo falyastantir talaata maraatin ha sandaarsado faina shayطaana shayطaanku yabiitu wuxuu baryayaa fii calaa kayshuumihi sanqaroortiisa korkeeda ayuu ku baryayaa qaala baabun ay hada kani baabun baab ooyaan biayi lyadayni yastanhir labada gacmood tee ahoo ayuu ku sandaaranaya yani markuu sanka ka daadinayo biyaha gacantee isticmaalaya wa bihi qaala akbaranaa muusa bnu cabdiraxmaan wahuwa muusa bnu cabdiraxmaan bni saciid almasruuqiyu hiqat rawaa lahu tirmidiyu wاnasaa-iyu wabnu maaja qaala xadaanaa xuseyn bnu caliyin wahuwa aljucfiyu اlkuufiyu hiqat caabid can zaa'idata wahuwa zaa'idatu bnu qudamata abusalt alkuufiyu hiqat xaafid qaala xadaanaa khaalid bnu calqama khaalid bnu calqamahan marka isaga marka waa abu xaya ayaa kunyadiisa la yidhaha abu xayat alwaadici saduuq wa kana shucbatu yaqulu fiihi malik malika bna curfuta shucba markuu ninkan ka warinayo magaciisa malik bnu curfuda ayuu ka dhigi jiray mana ahayn malik bnu curfuda oo khaalid bnu calqama wa ee khaalid bnu calqama iyo malik bnu curfuda farqi weyn baa udhexeeya soo maha tasxiifu samaaca la yidhaha markaas tasxiifu samaac wuxuu ismoodsiiyey inuu sidaas maqlay mana maqlin saas marka asmaadana shucba saasuu ku sameyn jiray baa la dhahaa nasaa-i laftiisana uu bara waa baraaruji doonaa can cabdi khayrin cabdukhayr ibn yaziid alhamdani muqadramun hiqatun lam yas lam tasixa lahu lam tasixa lahu suxbatun wax suxbaa uma ansixin afarta asxaabu sunan alarbaca ayaa ka ayaa u wariyaan can caliyin radia allahu canhu anahu dacaa biwadu'in buu u yeertay fatamadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday wanahara biyadihi lyusraa gacantiisa bidix ayuu ku firdhiyey biyihii sanka markuu biyaha ka daadinayay bidixduu isticmaalay marka ma min baabil marka waxaa weeyaan istiqdaar ayaa ku jira maadaama istiqdaar iyo uu ku jiro iyo isaalat alwasikh ay tahay in markaa bidixda loo isticmaalo ayb facala da facala hada halaatan uma qaala wuxuu yihi hada طuhuuru nabiy llahi sal ll ly slam nabiga dahaaro qaadashadiisa waay kan qaala baabu gasli lwajhi wejiga dhaqidiisa cadaynteediibuu u baab yahay wa bihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata can khaalid bni calqama xadiidkii cali ayuu hadba meel kasoo gelayaa tii hore waxay ahayd min xadiidi zaa'ida isago haddana min xadiidi abi cawaan oo keenaya can khaalid bni calqamata can cabdi khayrin qaala ataynaa caliya bna abi aalibin ayaan u nimid waqad sallaa isagoo tukaday fadacaa bitahuurin ayuu u yeertay biyo uu ku dahaaro qaato faqulnaa waxaanu nidhi maa yasnacu muxuu ka samaynayaa waqad sallaa waaba tukaday maa yuriidu ma rabo ilaa liyucallimanaa inuuna baro unbuu rabaa fa utiya biinaa-in weel baa loo loola yimid fiihi maa un biyo ay ku jiraan iyo watastun digsi baaf fa afraqa min alinaa'i weelka xaggiisa ayuu kasoo jgediyey calaa yadihi gacantiisuu kusoo gediyey biyihii faqasalahaa talaatan saddex jeer buu dhaqay uma tamadmada wastanshaqa talaatan min alkafi calaa cashi aladii kafka oo ya-hudu bihi lmaa-a biyaha uu kusoo qaadanayay ayuu yacnii ku ka luqluqanaya kana sandaarsanaya uma qasala wajhahu wejigiisiibuu dhaqay talaatan saddex jeer waa kan maxalu shaahidka waqasala yadahu lyumnaa gacantiisa midig buu dhaqay talaatan wayadahu lshimaala talaatan labadii gacmood wamasaxa bira'sihi maratan waaxida madaxiisiibuu masaxay hal mar uma qasala rijlahu lyumnaa lugtiisa midig buu dhaqay talaatan saddex warijlahu shimaal lugtiisa bidix buu dhaqay talaatan saddex uma qaala man sarahu an yaclama wuduu'a rasuuli llahi sal ly slam qofkay farxad gelinaysa inuu ogaado nebiga weysaqaadkiisa fahuwa haadaa waa kan qaala baabu baabun baabu cadadi gasli lwajhi wajiga wejiga dhaqidiisa cadadkeeda ama tiradeeda caddaynteediibuu u baabyahay mise jeer baa la dhaqayaa wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak can shucbata can malik bni curfuda maaligan waa khaalidkii aan soo dhaafnay huwa huwa shucbaasaa ku magacaabi jira can cabdi khayrin can caliyin radia allahu canhu anahu utiya bikursiyin ayaa loo keenay faqacada calayhi waa ku fadhiistay uma dacaa bitawrin ayuu u yeertay digsi fiihi maa-un ay ku jiraan fakafa'a calaa yadayhi buu kusoo gediyey labadiisa gacmood talaatan saddex uma madmada wastanshaqa bikafin waaxidin ayuu kana luqluqday kana sandaartay talaata maraatin saddex jeer waqasala wajhahu talaatan wejigiisii buu saddex dhaqay waqasala diraacayhi talaatan labadiisa dhudhun buu saddex dhaqay talaatan saddex saddex jeer wa akhada min almaa'i biyihii buu qaatay biyihii xaggoodu ka qaatay famasaxa bira'sihi madaxiisiibuu masaxa ku masaxay wa ashaara shucbatu maratan shucba mar wuxuu tilmaamay min naasiyatihi foodiisa laga bilaabo ilaa mu'ahari ra'sihi ilaa madaxiisa meesha ugu danbeyso uma qaala wuxuu yidhi laa adrii ma ogi araddahumaa am laa inuu soo celiyey iyo in kale ma ogi buu yidhi laakiin soo celinta xadiidka cabdillahi bni zayd ay ku jirtaa xadiidka cali hadda ayaynanba ku jirin lakin xadiidka cabdillahi bni zayd ibni caasim ayay ku jirtaa waqasala rijlayhi labadiisa lugood buu dhaqay talaatan talaatan saddex saddex uma qaala man sarahu an yandura ilaa tuhuuri rasuuli llahi sal ly slama qofkay farxad gelinayso inuu arko weysaqaadka nebiga dahaaradiisa weyse qaadashadiisa fahadaa tuhuuruhu kan kani waa weyse qaadashadiisa qaala abu cabdiraxmaan imaamu nasaa-i wuxuu yidhi hada khaطa'un wاsawaabu khaalid bnu calqama weeyaan laysa malika bna curfuta maalik maahane sawaabku waa khaalid bnu calqama shucbaa gafay waana tasxiifu samaac ayaa la yidhaahdaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed